habeen wanaagsan saaxiibyaal kusoo dhawaada warkii habeenimo ee dalsoon qodobada caawa ugu waaweynna waxaa ka mid ah ciidamada dowladda soomaaliya oo kaashanaya macjuusyada deegaanka oo la wareegay magaalada alkoosar ee ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe hoos u dhac ku yimid qiimaha kalluunka suuqyada magaalada muqdisho ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo sheegay inaan la qabali doonin in hooyada iyo dhallaanka soomaaliyeed ay u dhintaan daryeellaan caafimaad madaxweynaha soomaaliya iyo wafda hogaaminaya oo gaaray dalkaasi maraykanka maamulaha iskuul ku yaala magaalada gaalkacyo oo sheegay in si sharc daraa loo xiray iskuul uu maamulo ka ahaa iyo qaraxyo ka dhacay afghanistan
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
waa habeennimo isniin ay sii bixiso talaayana soo gelaysaa taarikhdan waxay ku beegantaha labayo tobanka bisha labayo tobanaad disembar sanadka laba kun labaiyo labaatan kusoo dhawaada qodobadii aad maqasheen oo dhammaystiran ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya oo kaashanaya kuwa deegaanka ee loo yaqaano macuusleyda ayaa ah la wareegay saacadii lasoo dhaafay deegaano ka kala tirsan shabeellaha dhexe iyo baay ciidamada oo kaashanaya macuuslada deegaanka ayaa maanta deegaan hor leh kala wareegay al-shabaab kadib howlgallo kala duwan oo ka dhacay shabeellaha dhexe hiiraan iyo baay wararka ayaa sheegay in ciidamada huwanta ay gudaha u galeen deegaanka alkoosar oo ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe halkaasoo ay isku aruursanayeen al-shabaab taliyaha ciidamada xooga dalka janaal odwaa yuusuf raage ayaa shaaca ka qaaday in ciidamadu ay hor dhowr juho ay ka weerareen deegaankaasi alkoosar lagu magacaabo oo ah mid istraatiiji ah waxaana uu ku sugan waxaana ku sugnaa xubnihii al-shabaab ee toddobaadyo kahor markaasi laga saaray degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellaha dhexe taliyaha ayaa sidoo kale sheegay in howlgallada ay sii socon doonaan ujeedkoodu inuu yahay in al-shabaab laga saaro guud ahaanba gobolkaas dhinaca kale ciidamada dowladda iyo kuwa la magac baxay dib u xoreynta ayaa maanta howlgallo culus ka sameeyay gobolka hiiraan gaar ahaan jiinka weliga ciidamada ayaana qabsaday deegaan kale ah xamiir gaab oo dhinaca ama u dhaca inta udhexeysa degmooyinka buloburti iyo jallaqsi oo ka tirsan gobolkaas sidoo kale ciidamada militariga soomaaliya ee kusugan koonfur galbeed ayaa iyaguna maanta dib u qabsaday deegaanka goofguduud buuri halkaas toddobaad ka hor ay dagaal ay kula wareegeen al-shabaab kadib markii ay weerareen ay weerar kusoo qaadeen deegaankaasi ilawareeda dadka deegaanka ayaa sheegay in haatan ciidamada dowladda ee hoggalle ay ka wadaan deegaankaasi goofguduud buuri waxaana saraakiisha dhankooda ay sheegeen inay ka hortageen weeraro ka dhanka al-shabaab ay markaasi soo qaadi lahayeen muddooyinkii u dambeeyay dowladda soomaaliya oo kaashanaysa dadka deegaanka ayaa guluf ka dhanaa al-shabaab ka waday gobolada kaasi oo deegaano badan markaasi looga qabsaday dhinaca kalena haddeen eegna saaxiibyaal madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa gaaray dalkaasi mareykanka wuxuuna ka qaybgeli doonaa shirka madaxda afrika ee mareykanka cabdixiid cabdulaahi daahir ayaa ka waramaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa gaaray dalka maraykanka halkaas oo uu kaga qaybgeli doono shirka madaxda afrika iyo maraykanka oo ka dhacaya magaalada washington shirkan oo socon doona muddo saddex cisho ah ayaa looga hadli doonaa muhiimadda xiriirka afrika iyo maraykanka iyada oo la xoojinayo dhinacyada iskaashiga dhaqaalaha amniga gargaarka caafimaadka dowlad wanaagga xuquuqul insaanka iyo isbeddelka cimilada madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo ka mid ah madaxda afrika ee shirkan lagu casuumay ayaa jeedin doona khudbad ku saabsan la dagaalanka waxaa loogu yeero argagixisada guulaha dowladda soomaaliya ay ka gaartay dagaalka lagula jiro xarakada al-shabaab iyo dhinacyada kale ee dowladda soomaaliya ay muhiimadda siinayso in ay iskaashi ka sameyso cabdiwaxiid cabdulaahi daahir warbaahinta dalsan muqdisho
dhinaca kaleneh magaalada muqdisho qiimaha la kala iibsado kalluunka ayaa hoos u dhacay iyadoona ganacsatada markaas iyo kuwa doonleydaba ay sheegay in arrintaasi ay khasaaro weyn ay soo wajahday haddaba warbixin arrintaas ku saabsan waxaa u goorgalay walaahiyga mahad nuur axmed
waqtiga hadda lagu jiro ganacsatada iyo maarata abakaareyda ay faa'iidaan dowlada faa'iida ma ugu jirtaba meel loo dhoofiyana male warshad malay male wixii fugadmana wixii kalena markaa laa beraha ilaa fogeeye badal u cele ugu daada markuu hallaabo
halkani waa xeebta curubo ama sugunta liido oo ka mid ah goobaha ugu waaweyn ee laga soo dejiyo kalluunka lagu iibiyo kawaannada kala duwan ee ku yaalla magaalada muqdisho xeebtan ama halkan oo inta badan doomaha kalluunka ay ku soo xirtaan saddexdii biloodba qaymo gooni ah ayaa wax lagu kala iibsadaa mar waxaa faa'iido qaba ganacsatada doonleyda iyo dadka kale ee kalluunka sii gado marna shacabka ku dhaqan magaalada muqdisho xilligan lagu jiroo kale kalluunka si fudud ayuu u soo helaan dadka doonleyda ah ee raadiyo waana midda sabab u noqotay in raqiis lagu kala gado suuqyada kala duwan ee lagu iibshaye kalluunka magaalada muqdisho taas oo ganacsatada ay noo sheegeen inay saamayn ku yeelatay dhaqaalaha dhinaciisa ah balse waxaa xusid mudan in shacabka muqdisho qiimaha lagu kala iibsanaya maalmihii dambe kalluunka uu yahay mid faa'iido weyn ugu jira maadaama kiiladii hal iyo bar wax la mida ay siisanayeen ama nusbooba magacayga waxaa la yidhaha naabe naabe baddaanaan ku soo kori odagey adoogey intaan halkaas baas daari jiri oo waxaa si jabay in halkaas buuntadaas degadaas oo jajabtay ana intaan ka shaqeyn jiri lixdan sanaan ka shaqeynooya toban iyo lix ilmaan dhalay toban iyo lix ilmana badday weli ku sii jiraan iyagana iyaga haddaa iyaga haddaa iyaga iyaga koriyooyn hadda iyagaa badda aadaan aa iyagaa badda iyaga shaqeeyaan xilligii asbadnaay waa is imaanaya waay waqtiga oo deerta ay ku ducaystaan xamartan waa ku ducaystaan makasti dadkaan raxmarta aniga aniga aniga kamid aan ahay oo aniga kamid oo ducada weli hata aniga aan bilaabo makasti malaayiga inaan simaado ilaahay aan ka barinaa laakiin dadkaan kale iska iska soo galootiley waay maana xoogaa iska wataan gurile keene markaas dadkaan kale on gurigaa keen aniga waxa waaye dadka aan ka shaqaynaynayaa nahay oo ku soo duqoobi oo nool soo koriy oo waxna ku soo koriyaa nahay wallaahi wasaaradda arrintaa ku sasaxa ugu baaqaa inay keenaan talaajoon oo sh- oo lagu keediyo maaragtay kalluunka imkiis sidaan ugu baaqaa inay keenaan sababtoo ay kalluunka hadda lasoo daldalaayo o dhan meel lagu keediyo mala dadkii waa arkoosa haweenii maalin suuqyada gadoyin talaajoon male malaayi waa urur waa halaaba marka in talaajoon la keenaan ka codsanaa
waxaa dhabarkayga ku yaalla kawaanka mallayga ee degmada xamarweyne ee gobolka banaadir maalmihii dambe iyo bilihii ugu dambeeyey halkan waxaa ka taagnay saamayn ah inuu jira qiimo la'aan ku dhacday ama kala iibsiga qiimaha mallayga inuu hoos u dhacay ganacsatada iyo dadkii iibiya saamayn ayuu taasi ku yeelatay balse waxaa xusid mudan inay faa'iido ku qabaan bulshada iibsato ma jirto goobo lagu kaydiyo kalluunka markaan sidaan oo kale si saa'ida ay u soo hesho doomalayda badda ka kallumaysata waana mid saamayn ku yeelanayso ganacsiga dadka iibiyo kalluunka waxay nala wadaageen ganacsatayda in maalmo uu yaalla kadib badda mar kale dib lagu daadiyo maadaama aysan jirin kale iibsi badan oo oo kalluunka ah macnaha jiilada malaaya hadda hebel waxaa la geli jiray saddex doolar la geli jiray jadalka maantana waxaa loo marayaa kiiladii baa hal iyo bar la gadaa hal doolar waa la gadayaa laba kiilo waxaa la gadayaa hal iyo bar marna waxaa la gadaa kiiladii kan asalka hore wuxuu ahay kiilo afar doolar marna shanaa laga kici jiray maantana ilaahay markiis limac barwaaqaan ku dhex jirnaa dadka ganacsatada maaragta faa'iido ma qabaan laakiin dadka shacabka ah ayaa faa'iido qaba sababtoo een, faqiir iyo taajir labadaba waa waa cunayaan laakiin markii oo qaali oo yahay ee, taajirka keligiisa ayuu ku egyahay halka xabo oo toban kiila waxaan gadaynaa afar doolar ilaahay noo hadda noo jebiyo raqiis waa hadda qaali ma aha markii hore wuxuu maraya labaatan doolar shan iyo labaatan doolar shan iyo toban doolar hadda afar doolar lix doolar midka weyna wuxuu yahay siddeed doolar oo noolnool waa weyn kan kale oo gaagaabkaana laba doolar saddex doolar afar doolar tobanka kiilo camal meel loo dhoofiyo male meel meel bukisyo waa weyn oo wax lagu habeeyo oo- oo malee qalajiyaayana ma- lama haysto marka saan wiil noo gadbana waa noo gadmaan maantasan lacagta ka qaadana wixii kalena marka laga berahaynaan badda ku qubnaa Ee, kalluunka xilli buu leeyahay xillina waa ee, xillina waa deer xillina waa xagaay xillina waa gu xilliyada hadda aan ku jirno waa deer ee, kalluunka aaduu u fara badan yahay ee, kalluunka badda ka soo baxaya mala caddadi kara caddadiisa aaday u badan tahay waxa keenaya wakhtigiisa lagu jiraa haddeertaan saamaynta oo nagu yeelanayo waxay tahay qiimaha aad dhulka u dhacayo gadashada malaayana aaday u yaraanaysaa sababtoo ee, malaaya marba haddoo tiro bato waa woo yaraanaa khaasatan waddooyinkana noogu dhib badan oo dadka meel ay ka soo baxaya aysan lahayn waxaa ah cabasho oo waxaa u sii dirsanaynaa weliba aad iyo aad dowladda inay waddooyinkan oo kawaanka malaaga laga galaayo inay nastaxay noogu samaysa noo furto kalluunku waa mid ka mid ah khayraadka hodan uu ku yahay dalkeenna iyo badaheennaba laakiin soomaalida waxaa lagu tilmaamaa dad ah inta badan ka faa'iidaysan mahad nuuri axmed wararka telefishinka dalsan gudaha muqdisho
ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya xamse cabdi barre ayaa sheegay in aan la aqbali doonin hooyada iyo dhallaanka soomaaliyeed inay u dhintaan daryeel la-aan caafimaad ra-iisul wasaaraha oo ka qaybgeliyay kulanka iskuduwidda howlaha nidaamka caafimaadka soomaaliya iyo xuska maalinta caalamiga ee hooyada waayoolka caafimaadka ayaa tilmaamay in xukuumaddiisu ay ku dadaaleyso in dalka laga saaro al-shabaab lana sugo amniga si dalka oo dhan ay ugu bilaabato nolol bulsho oo wanaagsan wasaare ayaa ballanqaaday in xukuumadda ay deegaanada ah lagala wareegay al-shabaab ay geen doonto adeegyada asaasiga ee shacabka dowladda ay ugu baahan yihiin oo ugu horeeyo adeeg caafimaad
soo gaaray xilligii aan ka fakari lahayn in dadkeennu ay bani aadam yihiin xilligii aan go'aansan lahayn inaan u noolaano sida bani aadamku u nool yahay waxaan u baahan nahay inaan dhaafno in hooyada soomaaliyeed ay isku dhimato inaan dhaafno in ka gudubno in ilmaha yar ee soomaaliyeed ee dhalanaya ee asagoon shinu dhalad ahayn ma xilligiisii aan gaarin dhashay uu waayo meel lagu soo xanaaneeyo waxaan u baahannahay inaan ka gudubno in waayeelkeenna iyo dadkeenna gaboobay ay waayaan medical careka xataa waxyaabihii basiga ah inay waayaan waxaan u baahannahay inaan ka gudubno in dadkeennu ay u dhintaan cudurro yaryar oo si fudud lagu daweyn karo waxaan u baahannahay in aan ka gudubno in dadkeennu ay maalin walba u safraan safarro dhaadheer u galaan wixii yaraa ay hantida ay lahaayeen ay ku dhammeeyaan si ay ay ayaga jekin isugu soo sameeyaan xataa waxaa la soo gaaray xilligii aan sidaan sheegay u fakari lahayn sida bani aadamku u fakaro u noolaan lahayn sida bani aadamku u noolaado caqabadaha inaga hor taagan ee aan naqaanno waxaa kow ka aan nabadgeliye xumada waxaan ku dadaalaynaa xukuumaddu ku dadaalaysaa haddii ilaah idhaahdo in laga baxo nabadgeliye xumo ilaahay idankiis waxaan ku jirnaa dagaal waxaana kula jirnaa kuwa dadka laaya bani aadamka colka la'ah nolosha colka la'ah dartood nabadgelyaaan darteed oy kuwaasi dhigteen isbaaro dadkeennu u baaba'ayaan waxaan ku jirnaa dagaal loo galay si loo ilaaliyo humanitiga iyo bani aadamnimo lagu ilaalinayo
maamulaha iskuul ku yaala magaalada gaalkacyo ayaa sheegay in si sharci darro ah loo xiriyay iskuulkii oo maamulaha ka ahaa maxamed cabdulaahi siidi ayaa halkaa kasoo warramay maamulaha dugsiga iyo mays international school gaalkacyo maxamed cabdulqaadir xodey warbaahinta kula hadlay magaalada gaalkacyo ayaa sheegay in xafiiskiisa ay xireen ciidamo ka amar qaata guddoomiyaha gobolka mudug ee puntland faysal jifo jabsade iyo sidoo kale taliyaha qeybta booliska gobolka mudug maxamed cabdixakiin sida uu sheegay iskuulka yabays oo ay dhigtaan in ka badan kun iyo lix boqoloo arday ayuu sheegay inuu xiran yahay tan iyo markii la afduubay dhinaca kale maamulaha ayaa baaq u diray madaxweynaha dowlad goboleedka puntland kaasoo ku aadan in aan la siyaasiyin arrimaha waxbarashada islamarkaana uu la socdo xandidaada loo geysanayo bahda waxbarashada anigoo ah maamulaha dugsiga imeyska international gaalkacyo maxamed cabdiqaadir xoday waxaan bulshada ku dhaqan gobolka mudug u cadaynaya in afartii bisha ay xafiiska dugsiga ugu soo weereen guddoomiyaha gobolka mudug faysal jiifo jabsade iyo taliyaha booliska gobolka mudug maxamuud cabdixakiin waxayna afduubi haysteen muddo lix maalmooda maalinta xigtay ee shanta bisha waxay jabsadeen xafiisyadii iskoolka iyagoo koox buracda oo sheeganaysa inay dhaxaal u leeyihiin iskoolka xarunta dhalinta gacanku ay dayac tirtay hay-addii diyakooniya ee dalka sweden ay sheeganaya inay leeyihiin waxaa nasiib darro ah in mas-uuliyiintaasi ay iskoolkii buuq ku abuureen khalkhal amni iyo arrimo aan wanaagsaneyn ay kuwaxi ku sameeyeen arrinkaas waa nasiib darro aad iyo aad u ballaaran iyadoo madaxweynaha dowladda puntland siciid cabdulaahi deni uu ka shaqaynaya nidaamka dadku inay dadka ay madaxdooda soo doortaan ee doorasho qofcada taasoo looga gudbi kara qaabka mooryaan dowladeedka magaranaysa oo aan wanaagsaneyn haddii la yidhahda insha allah waxaan aad iyo aad uga xunnahay dhacdadaas hoosh xun ee lagula kacay waxaana ku wargelinaya in aftuubkaasi aan hadda waalidiinta iyo bulshada reer gaalkacyo aan bannaanka ka joogo oo afduubkaan ka soo baxa maadaama muddo lix beri aan ku xirnaa ee saldhigyada qaarkood runtiina arrinkaas arrin aad iyo aad u xun waxaan halkaan uga mahadcelinayaa maxkamadda darashada goowaad ee gobolka mudug iyo xeryaarka gobolka mudug oo runtii si aad iyo aad ah uga dhidhiyay ficilkaasi inaan lix beri si sharci darra ku xirnaa xorriyaddeena dib igu soo celiya magaranaysa arrinkan iskoolka imayska in buuq la geliyo waxbarashadiisa kun iyo lix boqol arday waxaa ku lug leh dad mas-uuliyiin hore oo dowladda puntland ka mid ah xilligii dowladdii madaxweyne cabduuli algaas iyo dad ganacsata oo ka fikiraya inay qaataan dhulka iskoolka yemayska arrinkaasna arrin dhici kara maaha waa arrin looga baahan yahay dowladda puntland inay arrinkaasi soo fargeliso hawshaan si dhow la socoto magaranaysa waxaan u mahadcelinayaa waalidiinta iskoolka yemayska iyo dadka reegaalkacay oo runtii aad iyo aad kaga dhidhiyey ficilkii xumaa ee iskoolkii anigaba lagula kacay lixda maalmood in afduub ku xirnaa magaranaysaa arrinkaasna haddii la yaraha insha allah waa arrin naiskala xisaabtami doona ciddii mas-uuliyadda iska lahayd ay ugu horeyn maamulka gobolka mudug iyo taliha qaybta maartay taasna dowladda iyo dadka ehlu caqliga ayaanu ka rajaynaa in arrinkaasi runtii ay ka dhidhiyaan waxaan u sheegaya waalidiinta iskoolka yemayska in arrintii iskoolka yemayska ee taagneyd aan la xalin magaranaysa khilaafkeedan uu taagan yahay lana damacsan yahay in kun iyo lix boqol oo arday waxbarashadooda lagu ciyaaro iyo mustaqbalkooda maarta arrinkaasna arrin anigu aan aqbaliya maamul ahaan maxamed cabdiqaadir xodey oo ah maamulihii iskoolka muddo sagaal iyo toban sana maarta dad badanna soo saaray runtii dadkaasi ficiladaasi guraxan ku kacaya ee ka fakaraya in iskoolka yemayska dhulkiisa ay qaataan oo si shakhsiyana u qaataan runtii magacyadooda dib baan kasoo sheegayaa haddii arrinkaasi aysan si dhow wax looga qabanin aan arrinkaas laga dhiidhin magaranaysaa dad baana waxay sheeganayaan mulkiyadda iskoolka maarata iskoolka dowladda iskale hay-adahana dayactire ee qalabeeyey qof shaksi puntland ama soomaaliya oo si gaara iskoolka ma waa meel ummadda soomaliya ka dhexaysa ummaddan wax lagu barya hadii la yaraha insha allah marka waxaan rajaynaya arrinkaasi in si wanaagsan haddii la yarahdo wax loo qabto arrinkiisana xaliyo si degdega loo xaliya maarta haddii kale wixii ka yimaada ee mas-uuli darraa waxa qaadaya dadkii iska lahaa waxaan waalidiinta ee iskoolka ay ardada dhigta dugsiga yemayska ku wargelinayaa in aysan macquul ahayn meel ciidan la keenay oo taliyaha qaybta ciidanka oo ciidan keenay markastana amniga khalad darro ku jira inaysan caruurta si wanaagsan wax ugu baran karin arrinkaasna ayadana waa nasiib darro kale ee raba waalidka inay la socdaan mas-uuliyadda ilmahooda maarata iyo amnigooda magaranaysaa maadaama aan la xalin khilaafka iskoolka ka jira magaranaysa
wararkii habeenimo aad kala socoteen dalsan akhyaartan dhegeystaya waa nig intaa
wararkaad la haysaa hoobsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la hel yaabaa talal hel